Duruufaha ku xeeran nolosha reerkooda ayaa haweenkan ku kallifay inay haween asaagood oo kale ah dharka u dhaqaan isla markaana guryaha uga shaqeeyaan iyadoo lacagaha ay ka helaan ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Haweenka ayaa inta badan lacagaha loo siiyaa si maalinle ah halka kuwa kalena la siiyo bisha marka ay dhammaato. Haddaba qaar ka mid ah haweenka dharka dhaqa ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay shaqadan ay qabtaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan iyaga oo sheegay inay caqabado badan kala kulmaan.
subaxdii guriga waxaa ka baxaa laba saac saddex saac camal markaa ilmahayga wax oon siisiisto waxaan ka shaqaystaa dharkaa ka shaqaystaa dharaan soo dhaqaa adeela kow iyo tobankii aa u imaadaa haddana waxaan ku sheegay ilmo yariis oo xaasaa leeyahay markaan soo imaadana haddana ilmahayga qutulyoonkii wax u ka karsadaa sahalahaasaa ku shaqaysta maalinle ugu soo shaqeeyaa ilmo yariisaa leeyahay xaasaa ahay waxaan kuu sheegaa maalintii aan baxaa habeenkiina ilmaha ma ka dhixi kari ilmo yariisa aan haystaa waa u soo hoydaa intaasoo cid waa isku soo maraa wixii oon qaqaraabanayo adig guri kasta waa iska tagaahoo waxaa leeyahay shaqo maa rabtiin oon dhar maan dhaqaa wax maan qabanahaan leeyahay cid kasta waa u tagaa dharkaan soo dhaqaa sida camal guryahan soo tirtiraa adee ninkii wax oo fudud camal ninkii raashin isoo sii kara raashin uu isoo siinaa ninkii wax isoo sii karana oo qutuliyo ilmaha oon u bibiyeysta isoo siiyaa cuntadana waa usoo karayaa markaasayto aan kasoo tagaa wixii iga oo qutuliyoonay isoo siiyaan ooyu ka haayaan adiga shan doolara ugu yar ugu badan laba doolar saddex doolar wax badan maba kasoo helo waa ilmahaas inta oo dabka habeenkii oo ugu shubta leebis noloshii ilmaha reerkii ma ku maareyso waa iska biibiyeysana le iskiiga celcelisa lee waaye nolol maalmeedka maalintaas ma ma ka maareyn karo wax dabka lagu shita basaan soo helaa oon badneen hal iyo bar laba doolar dukaanan tagaa walaalow bal maanta labadan doolaraan wataayee wax deene bal igu korsiiye aan dhahaa marka ma maareyn kara nolosha reerkayga qofaa ku dhahaa lacagta gadaalankaaga soo tuuraa orod mar mar waad iska baryayba lacagtan kuu soo tuuraa lagu leeyahay marmar ma helaysid lambarkii aad wacay lambarka aad wacday waa qaladaa lagu leeyahay mise waaba dansan yahaa lagu leeyahay dhibaatadaasna waa iska jirtaa
dharaan usoo dhaqaa dharka magaan soo dhaqa adig galabtii aan ka soo baxaa alxamdulilah alshukri ilmahaan u keensadaa adiga bariiskood aan aaga soo dhacsadaa waa usoo karinaa casho waa usoo karinaa guri waa usoo hagaajinaa adi wixii oo danahoodan usoo qabana aniga bilku ma shaqeeye maalin maalin baan baxaa oon ilmaha bilka ugu soo dhacsada keeni kari intaa hoo reer muskuu keeni kari hal reerlen usoo shaqeeyaa waxaan ugu maareystaa ciddaan usoo shaqeynaa magan cidda usoo shaqeey raashiinan ugu dhigana hadday raashiin fiican soo siiyaan adigoo raashiinan ugu dhigana